somalilan ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay warburtiyeed xalay kasoo baxay guddiga dhexdhexaadinta ee dalka jabuuti kaas oo lagu sheegay inay isu socon karaan bulshada ku nool somalilan iyo soomaaliya warkan waxaa hargeysa ka soo diray qadar maxamed cakulle wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee somalilan brofesor yaasiin xaaji maxamuud xirfarato ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey maanta qoraal kooban oo ka soo baxay dalka jabuuti kaasi oo daba socda kii hore ugu dhex maray halkaasi somalilan iyo soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan ayaa dhinaca kale tilmaan ka bixiyey in hore loogu heshiiyey in ay wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya ee hore laga soo bilaabo labadii kun iyo laba iyo tobankii ilaa laba kun iyo shan iyo tobankii socday qodobadii hore loogu heshiiyey dhammaan la fuliyo iyo inaan la siyaasadaynin mucaawimooyinka iyo deeqaha kala duwan ee labada dhinacba ay ka helaan dibadda sida wasiirku uu sheegay in wixii mucaawana ah ama deeqa ah ama caalamku uu maxaato uu bixiyo inaan la siyaasadayn inaan la siyaasadayn oo aan cidi mataqaanaa dee bursan oo sidii loo kala lahaa ama xisaabta markii la xisaabtamo sidii laysla afgarto in ay ay ku fiican tahay qolo waliba waxa ay leedahay inta ay yeelan karto in loo kala qaato dhinaca hawada maamulka hawada ay sidaas leeg laba guddi oo labada guddi labada dhinac ka socotaa ay soo wada dhisto ama dee laba guddiyo isu yimaada oo labada dhinac ka kala socda iyo arrimaha nabadgelyada oo sidaas leegayana laba guddiyo labada dhinac ka wada socda ay isu yimaadaan oo ay kasoo wada shaqeeyaan wasiir faratoon oo ay warbaahintu weydiisay waxaa looga jeedo ama ay ka dhigan tahay isu socodka bulshada labada dhinac sida lagu sheegay qoraalkan soo baxay xalay ayaa waxa uu ku jawaabay sida tan haddii loo baahdo oo aanay arrimo ujeedo siyaasadeed iyo in wax lagu abuuro aanay lahayn mid walba waa la eegayaa wixii waa laga fiirsanayaa waxaan ujeedooyin siyaasadeed iyo khalkhalgelin lahayn waa la ogolyahay idna dadkanu iminkaba ma kala xidhna iminkaba ma kala xidhna dadku intaa wuu isu socdaa ganacsiga baa isu socdaa suugaantiiyo dhaqankii baa isu socdaa social media oo dhan bay ku jirtaa ummaddanu ma kala xidhna waa ummad isku dhaqana wax weyna ku kala xidhan tahay ma jirto laakiin wixii siyaasad loola jeedo lama ogola somaliland ma ogola wasiirka arrimaha dibadda somalilan brofeser faraton ayaa ku tilmaamay mid ka mida qodobada soo baxay inuu qalad madbiciya ama daabacaad ahaan qalad yahay waa sida uu wasiirku sheegay kaasi oo ku saabsanaa maamulka hawada qodobkaas waa khalad madbiciya qoladii soo daabacdayna way sheegeen way caddeeyeen waa raalli gelinaa iminkan iyagii baa saxaya wax dhibaatooyin kuma jiraan waa hawada maamul loo midaysan yahay oo labada dhinacba ka socda oo hawada maba maamul markaad eegto goobahay dadku isugu yimaadaan ayay aad u hadal hayaan qoraalkan cusub ee soo baxay iyadoo qoraalkanina uu qodobo badan kaga duwan yahay shirka markii ay labada guddi wada joogeen magaalada jabuuti ee dalka jabuuti khadar maxamed cakule v o e hargeysa